Cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa la soo gaarsiiyey in ka badan saddex boqol oo qof oo uu haleelay cudurka shuban biyoodka iyo daacuun calooleed. Cudurka ayaa dilaaca markii la gaaray xilliga kuleelada waxaana sababta bakteeriya ku dhacda caloosha. Agaasimaha guud ee isbitaalka Banaadir Cabdiweli Axmed Xiire ayaa ka warbixiyey kiisaska la soo gaarsiiyey.
Waxaa naloo keenay bukaano gaaraya laba boqol iyo toddobaatan iyo shan bukaan oo isugu jira dad waaweyn iyo carruur intaba isugu jira runtii maadaama c t c du ay tahay midda keliya zoonkan ku taalla ama gobolka banaadir sida joogtada ahna loo imaanayo oo bukaanada u imaanayaan marka marka bukaanadaas hadda ujeediin toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo agagaarkeeda intaba waa ka yimaadeen meelaha ugu badan ay bukaanadan ka yimaadeen waxay ahayd degmada daniile markii marka bukaanadaas laysku daro laba boqol toddobaatan iyo shanta bukaan ah boqol toddobaatan iyo toddoba bukaan oo kamida shuban biyood caadi ay noqdeen oo kaloore lagama helin laakiin sagaashan iyo sideed qofood oo kamida kolera positive ay noqdeen koleerahan outbreakiisa waxa waaye waa uu jiraa ilaa bishii november ee sanadkii laba kun labaatan iyo saddex ilaa hadda inta ka dhexeeda markii aliinadii dhacdo daadadkii iyo fatahaadihii ay yimaadeen ilaa hadda koleeraha waa jiraa maalmahan dib uu usoo xoogeystay bishii februaayo waxay hoos u dhacay dib uu hadda usoo xoogeystay marka hadda waxawaaye sagaashan iyo sideed qofood aa bositive noqoto inta samba laga qaaday shaybaarka dhexe qaranka la geeyey lagu soo baaray kadibna la helay jawaabtii hal kays oo kamid ah dhintay bishan bilahan oo dhan ma uusan dhimin wax kaysas laakiin hal kaysaa dhintay hadeerta marka kayskaasaana dhintaba ilaa waagu qarxa ilaa hadda inta ka dhexeeda halkaas kaysaan ka ognaa wax dhinto hadeerta bishii hadda dhintay daniel ayaa ugu badan oo lixdan iyo sagaal qofood waxay noqdeen shuban biyood caadi dadkii ka yimid boqol qofood horta ka timid lixdan iyo sagaal qofood oo kamid waxay ahaayeen shunbiyood caadi ah soddon iyo laba qofood oo kamid waxay noqotay positive ay noqdeen hal kays dhintay kaysaska marka saasay marka ku badnaayeen kaysasku marka degmooyinka ku xigana waxay ahaayeen wadajir iyo dharkeenley ayagaa ku xigay tira ahaan isaga ag dhawaayo oo ahaay kaysas soddon iyo toddoba kaysaa laga keena laakiin number of positiveka waxaa badnaay markii laga hadlayo degmooyinkaasi dharkeenley ayaa badnayd number of positiveka oo labaatan iyo afar kays ahayd bukaanada la soo gaarsiiyey isbitaalka banaadir ayaa la il daran xanuunka shuban biyoodka waxaana jira dhimasho hal qof halka kuwa kale ay la dhiban yihiin